waxaa bulshada soomaaliyeed lagu qiyaasaa in boqolkiiba toddobaatan iyo shan dhalinyaro yihiin waxaana laga maarmaan ah in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo doorka ballaaran ee ay bulshadu kaga jiraan gaar ahaan dhinacyada waxbarashada iyo fursadaha shaqo ee waddanka ka jira mudnaanta la siiyo dhalinyarada si gaara uga faa'iidaystaan agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo cayaaraha dowlad goboleedka jubbaland ayaa sheegay in dhalinyarada looga baahan yahay in ay ka shaqeeyaan horumarinta waxbarashada waalidiinta iyo sidoo kale guud ahaan bulshada ayaa wuxuu ugu baaqay in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo in ay wax bartaan islamarkaana kaalin ay ka qaataan horumarka iyo kobaca waddankeena
markasta waxaa muhiim ah in lagu wacyigeliyo caafimaadka sida in ay sbortiska ka qayb qaataan sidoo kaleeto waxaa muhiim ah in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo waxbarashada iyo fursadaha shaqo ee ka jiro dalka si ay dhalinyaradu ay hami iyo future iyo mustaqbalkooda uga sii fikiraan qofka dhalinyarada ah waa xilliga dhallinyarada waa fursad uu haysto fursadda ayadahana xilliga la taagan yahay waa inuu ka faa'iidaysto oo ay tahay in dhalinyarada caafimaadkooda iyo maskaxdooda la dhiirogeliyo la kobcigeliyo oy tahay in markii ay qofku dhalinyaro yahay uu fursadaas haysto in waxyaalihii developmentga ama horumarka jira ee waddan ka jiro lagu dhiirgeliyo caafimaadka ka mid tahay si maskaxdiisa looga ilaaliyo waxyaalaha la midka iyo waxyaalaha la midka ee ee adduunka hadda ka jiro dan waxaan taargeedkeeda u noqon doona insha allahu tacaala ama aanu ama dhalinyarada soomaaliyeed in ay dhagadooda furaan ay ku baraarugaan inay fursado badan jiraan mas-uuliyiinta halkan jooga oo wasiirada iyo agaasimayaasha guud ee xildhibaanada iyo degmada nala joogana in dhalinyarada il gooni ah loo fiiriyo ka wasaarahaad wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha annagu maandeedkeenna ama waxaan ka shaqaynaa waa dhalinyaro iyo ciyaaro ay tahay dhalinyarada si loo horumarin lahaa iyo ciyaarihii si loo horumarin lahaa waxbarashadu waxa uu ka mid yahay waxyaalaha aas-aaska u ah guud ahaan jiilka soo koraya iyadoo dhalinyaraduna kaalin mugli ay ka qaataan kobaca dhaqaalaha iyo horumarka waddanka